بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayaan idiin soo dhowaynaynaa xoogaa yar inaan maaragta aan isdareensiino dalka soomaaliya ama gaar ahaan magaalada muqdisho xaggay maanta maraysaa xaalkeeda xagguu maraya yacni in arrimahaas aan isla daraasayno dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa gumaysi waxaana ku soo duulay gaalo oo dhan mid cad mid madow intaba waxayna leeyihiin ujeeddooyin badan waxaana ugu waaweyn laba ujeeddo kow inay diinteenna iyo dhaqankeenna suuban naga fasahaadiyaan ilaa aan ka qaadanno dhaqankooda xun iyo diintooda munxarifka ah ilaahay wuxuu leeyahy walan tarda canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum yuhuud iyo nasaaro waa kuwa duulaanka nagu ahe kaa raalli noqon maayaan ilaa aad gaalnimadooda iyo diinku sheegooda iyo dimuquraadiyadooda aad ka raacdo kaa raalli noqon maayaan xataa tattabica millatahum ilaa aad gaalnimadooda iyo diintooda iyo mabda'ooda iyo dimuquraadiyadooda aad ka qaadato marna raalli kaa noqon maayaan qaala tacaala wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa ilaahay wuxuu leeyahy gaaladu waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan say ayagu u gaaloobeen oo aada isku mid noqotaan say ayagu u gaaloobeen inaad adinkuna u gaalowdaan isku midna aad noqotaan bini aadanka waxaa lagu yaqaanaa qofku wuxuu yahay ayuu kayrkiina inay noqdaan ou jecel yahay haddaad muslim tahay waxaad jeceshahay ummadda dhan caalamka joogta inay muslimiin noqdaan gaalkuna wuxuu jecel yahay ummadda dhan inay gaaloobaan bal iska dhaafi midka tuuga wuxuu jecel yahay dadkan inay tuuga noqdaan qofka zaaniga wuxuu jecel yahay dadkan inay wada zunaad inay noqdaan marka gaaladu khayrna lama jecla waxay nala jecel yihiin inay say ayagu gaalo u yihiin oo ay alla u diideen ay ugu gaaloobeen inaan annaguna ugu gaalowno sidaas ayayna u sacyanayaan qodobka labaad inay khayraadkeenna dahan ee dalkeenna boobaan nin kasta oo garaal leh misena u fiirsadana waa u muuqanaysaa in nimankan kooxda riddada oo isku magacaayo federaalka ay yihiin cumalo ama calooshood u shaqaystayaal lasoo diyaariyey diin iyo waddaniyad iyo damiir iyo dadnimo mid ay leeyihiin ma jirto waa diyaas baradayuusiin ah oo gaaladu doonayso inay dalkeenna ku qabsadaan maadaama ay magacii soomaali wataan dushana nooga eg yihiin waa niman siyaasad dhaqaale ciidan amni arrimo bulsho intaba aan xor wahayn oo gacanta lagu haayo oo la maamulaayo oo remote control lagu maamulaayo waxaa soomaaliya loo sameeyey dastuur ay gaalo soo diyaarisay waxaana meesha laga saaray kitaabkii allah iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taas oo keentay in la xalaalaysto wixii allah xarimay lana xarimo wixii allah xalaaleeyey iyadoo la wada ogsoon yahay in wax xalaalayn iyo wax xarimid allah keligii uu iska leeyahay ummadda islaamku waxay ku ijmaacday in qofkii xalaaleeya wax xaaraannimadiisa la isku waafaqsan yahay ama xarima wax xalaalnimadiisa la isku waafaqsan yahay inuu gaal yahay maxaa yeele wax xalaalayn iyo wax xarimid alla keligii askale waxaa mar labaad la soo celiyey xeerkii qoyska oo maxamed siyaad barre ku laayay culummadii soomaaliyeed sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan shantii waxaana la dhihi karaa xeerka maanta ayaa boqol jibaar ka xun kii maxamed siyaad barre waxa loo dan leeyahana waxaa weeye kuwa ku fasahaaday yurub iyo maraykan ku fasahaaday in dalka lagu soo celiyo markaasna dhaqankan foosha cun ay faafiyaan sharcina looga dhigo oo layidhaha waa sharci waxaa maqlayseen maalin dhowta idaacada inuu mid ka hadlaayo mid soomaali ah oo gaal qabto shan sanaa lay qabee waxaan rabaa inaan soomaaliya kusoo noqdee dowladda ha ilaaliso ma dhagaysteen idaacada ma ka maqasheen waxa noocaasaha dibadda buuxa dalka in lagu soo wada celiyaa la rabaa kuwaanaa la rabaa inay ilaaliyaan oo saldhig looga dhigo waa dhaqan reer galbeed balaayo dhanaa dalka la keenay diaasbaraa la soo buuxiyey waxay u gacan haatinayaan kuwa ka dambeeya oo foosha xun samaynaya marka waxaa la rabaa ummadda dhan dhaqankeedii in saa lagu baabi'iyo qodobka kale waxaa dalkii gacanta loo geliya gaalada hadday ahaan laheyd dekedihii eeraboorradii bangiyadii dalka waxaa la xaraashay shidaalka iyo dahabka iyo macaadinta qaaliga ah ee dalka ku jira gaalaa laga xaraashaya shidaalka dalka ku jiraa la iibinaya dadka soomaaliyana waxba ka soo gaari maayna jahabkaa lagu aruursanaya nimanka diyaasbaradaa kulligood dibadday degan yihiin meeshay ka yimaadeen aadaya annagana dalkeenna waa la qabsanaya khayraadkeennana waa la boobaya arrintaas inaad ku baraarugtaan inaad ku baraarugtaan laga maarmaan wey waxaa dadka masaakiinta ah ee u baahan in wax loo qabto xoog looga kicinaya dhulka bannaanaa ee ay lahayd dowladdii maxamed siyaad barre kadibna waa la iibsanaya dadka shacabka muqdisho meeshii maarata yani awal dan guud ahee dadka deganoo shacabka masaakiinta ah intii wax loo qabanaya masaakiinta dadkiiaba la bara kicinaya xoog inta loo keensaday ciidan iyo awood markaasaa qashinka lagu daadanaya meeshana waa la iibsanaya niman kalaa iibsanaya diyaasbaraa kala gadanaysa waa arrinta xamar ka taagan oo aad ogtihiin maarata yani anaguna waa la socona waxaa laga qaadaa dadka muqdisho degan ama deked ha laga qaado ama eerboor ha laga qaado ama canshuur suuqa ha laga qaado boqol iyo lixdan milyan ha laga qaada waxaa la isweydiinayaa dadka muqdisho maxaa dib loogu soo celiyaa ma caafimaadaa dib loogu soo celiya ma waxbarashaa dib loogu soo celiya ma wadooyinaa loo dhisaa lacagtaas la qaado dadka laga qaaday maxaa lagu qabtaa waa la soconaa oo waa ognahay xeebta liido iyo hoteelada xamar waxa ka dhacay gabdhihii yararka ayaa la fadaraynaya lacagtina hoteeladaa lagu isticmaalaya dadka masaakiintaana waa laga soo aruurinaya haba yaraatee wax loogu qabanayaan ma jirto nimankan diaasbarada oo dalka haysta waa niman gaaladu soomaalida siday ugu qaybisay four pointy five ayay gaalada ugu kala qaybsan yihiin gaaladu ayaga waa u kala qaybsan tahay soomaalida four pointy five aa loo qaybiyey ayagana gaaladu way u qaybsan tahay mithaal oo kale tusaalo ninka la yidhaha furmaajo waxaa soo dirsaday maraykanka si danihiisa soomaaliya oo ugu gacan geliyo riwaayadda uu sheegaayo baasboran iska maarata iska baabi'iyey waxaas waa sheekabaradi dadka riwaayad loo dhigaa waa nin maraykan ka yimid waa nin maraykan kusoo tarbiyoobay waa nin maraykan muddo dheer deganaa waa nin dhaqankiisa lasoo hadlayey markaasaa waxaa maraykanku ugu tala galeen inay soomaaliya danahooda ay ku gaaraan ay ku qabsadaan sidaad ogtihiinba maraykanku isku dayo fara badan ayuu hore usoo sameeyey waad ogtihiinoo shidaalka soomaaliya berriga isagaa baaray ilaa lixdameeyadii dowladdii maxamed siyaad barre siddeetan iyo shantii waxay isku waafaqi waayeen bersentageka la kala qaadanaayo shidaalka marka la soo saaro maxamed siyaad barre nin maarata yani dictator oo diinlaawahu ahaa laakiin haddana nin muwaadin oo ah waa ka diida waxay rabeen markaasay dowladdii maxamed siyaad barre ka shaqeeyeen inay dunto ninkii dowladdii maxamed siyaad barre oo shuucida ha dumiyey ma mid ka wanaagsan oo annaga noo dhisaya waxaa la yidhahdaa ninka ku dilaa hoos kuguma jiido farmaajo kalaa la soo diray in danihiisa uu ku gaaro shidaalka dalka lagu dhaco saxiixiisa maarata yani dalka lagu qaato ninka la yidhahdo khayrlaawe wuxuu mas-uul ka yahay oo soo dirsaday nimanka la yidhahdo yurub yurub ayuu ka socdaa nimanka la yidhahdo yurubtuna waa nimanka ugu badan oo bixiya lacagaha ay qaataan oo la siiyo nimankan la yidhaahdo amisom xubnaha baarlamaanka iyo wasiirada ayaguna waa sidaas oo kale waxay u kala qaybsan yihiin gaalada waa maqlayseen hadda ninka yariisow in ingiriiska looga ooyahay halkaasay ka wada yimaadeen iyo meelo lamida dad soomaali matela ma aha dad soomaali damiirkeedla ma aha dad wadanyadla ma aha dad dalkan iyo dadkan unaxayna ma aha waa dad raba inay ku danaystaan kadibna meeshay ka yimaadeen ay ku noqdaan gaaladana ay dalka u gacangeliyaan ayada oo ummadda soomaaliyeed wax loogu maqan yahay aysan jirin oo wanaag ah haba yaraatee ayaa waxaa loogu daray in dhammaan jidadka ay mari lahaayeen ooy danahooda ku gaari lahaayeen laga xiray markaasaa bilcaamaheenni jidadka muqdisho ku umulayaan dadkeenni xanuunsanaana jidadka ku nafbaxayaan ayada oo aan la gaarsiin karin isbitaallada intaas waxaa dheer in maa maalin kasta la dilaayo dhallinyaro soomaali ah oo bajaajley ah oo raadsanaysa qutrilyoonkooda iyo in gabdhaha soomaaliyeed la dafo baawur lagu dafo lana geeyo xeryaha amisom waxaa la geeyaa hoteellada waxaa la geeyaa xeebaha liido halkaasaa lagu dhaqan xumeeya waxaa la soo sheegay kuwa xeryooyinka amisom ku dhex jira oo xataa uur leh oo teendhooyin la dejiyey oo ciddoodiina ayna malaha ayna ka warqabin sidoo kale waxaa magaalada muqdisho laga qabanayaa dadkii soomaaliyeed ayagoon wax dembiya gelin kadibna waa la xirayaa ayadoo lagu tilmaamaayo inay argagixiso yihiin si lacag madax furasho ah looga qaato waxaan ognahay magaalada muqdisho xabsiyada waa buuxaan xabsiga dhexe waa buuxsamay godka jilco waa buuxsamay baarista xisbiga waa buuxsantay xalana xabsi guyaal waa buuxsamay xabsigii centraale oo la yaqaano waa buuxsamay markaasaa xabsi cusub waxaa laga dhisayaa meesha la yidhaahdo asluubta ma maqasheen hadda ma la socotaan xabsi cusubaa la dhisaya dadka inta la qabtaan lacag furash madax furashaha laga rabaa shan iyo toban kun keen labaatan kun keenaa la leeyahy marka dadka xamar joogay nus waaba xiran yaaba xabsigay ku jiraan inta kalena xabsigay u socdaan waxaad maqlayseen maalmo lasoo dhaafay oo muddo maarata hadda laga joogo qoladan maarata yani waxbarashada isku sheegtay inay mas-uul ka yihiin waxay dad baraana ma jirtee dalladihii yidhaahdeen annagaa imtixaanka qaadayno adinku ma qaadi kartaan si ay dadka lacag u qaataan ardayga soddon dollara laga qaado wax waxbarasho loogu qabanayana ma jirto lacag yaa jaabka lagu lagu shubtay kuwa mas-uuliyiinta ah markay lacagti qaateen kuwa hoose oo imtixaanka qaadi jiray waxay ayaguna door bideen waraaqihii imtixaanka lagu qaadaya inay ayaguna hoos ka dusiyaan maalintii dambe waxaa la arkay imtixaankiis beri beri dambe la qaadi lahaa oo suuqa yaala halkaas ayay maraysaa xaaladda magaalada muqdisho iyo waxyaalo kale oo ka sii dara